oo in muddo ah ciidanka dowlad goboleedka jubbaland ka saareen kooxdii burcaddiineedka ahayd shabaabka loo yaqaanay maantaan soo baxnay oo ka soo baxnay magaalada kismaayo waxaan soo booqanaynay tuulooyinka deegaanadaas birool hoos tago waashis waxaan ku aragnay dad soomaaliyeed oo macluul iyo dhib badan ama abaarad daran hayso ay ka mid tahay caafimaad darro ay ka mid tahay biyo la'aan ay ka mid tahay cunto la'aan daryeel xumo daran ayaa hayso dadka shacabka deegaanadaas ku nool ama baadireer baadiyahadan ama dadka tuulooyinka deeganada ha ahaadaan insha allahu tacala waxaan ugu baaqayaa dadka ganacsatada dowlad goboleedka jubbaland ku nool ilaahay subxaana wa tacaala uu xoolaha siiyey in ma aragtaa dadka walaalahooda ah dhibka ballaaran awaaraha iyo kadeydka iyo rafaadka ballaaran haysto inay lasoo lasoo gargaar deg dega la soo gaaraan ilaahay subxaana wa tacaala kuwuu xoolaha siiyaan la hadlaya walaalaha soomaaliyeed oo muwaadinka jubbalandiga ah waxaan leeyahay biyaha haysatiin kismaayaa ku dhex haysatiin shacabkaas ma haystaan cuntada haysatiinna ma haystaan